wasaaradda gargaarka maareynta musiibooyinka dowlad goboleedka jubbaland ayaa maalmihii lasoo dhaafay waddo dadaalo ku aadan xaaladaha deegaanada dowlad goboleedka jubbaland iyadoo ku dhawaaqday in deegaanada dowlad goboleedka jubbaland ay ka jirto abaaro culus kadib kulan ay ku yeesheen xarunta wasaaradda wasaaradda gargaarka maareynta musiibooyinka dowlad goboleedka jubbaland ayaa ku dhawaaqday in abaaro culus ay ka jiraan deegaanada dowlad goboleedka jubbaland iyadoon la kaashanaya guddiga u diyaargarowga iyo ka jawaabista musiibooyinka dowlad goboleedka jubbaland oo maalmihii lasoo dhaafay kulan ay wada lahaayeen wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka maareynta musiibooyinka dowlad goboleedka jubbaland faarax mukhtaar daa-uud ayaa warbaahinta u akhriyey war-saxaafadeed ay ka soo saareen in ay jiraan deegaanada dowlad goboleedka jubbaland abaaro baahsan ujeeddo diyaargarowga abaarta ka jirta deegaanada jubbaland wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka dowladda jubbaland oo gudanaysa waajibaadka iyo mas-uuliyadda ka saaran ujeeddooyinka loo igmaday waxay bilihii luuliyo iyo agosto ku howlaneyd xog uruurin daraasad ukuurgelid xaaladaha guud ee deegaanada jubbaland gaar ahaan habnoololeedka bulshada helista iyo falanqaydka xugaha loo soo tabiyo gaar ahaan gobollada iyo degmooyinka gedo iyo jubbada hoose si la mid ah waxay shirar isdabajoog ah kulamo la tashi ah iyo xog isweydaarsi la yeelatay dowladda hay-adaha caalamiga iyo kuwa maxalliga ay ka howlgalo ee jubbaland si loo helo macluumaad sugan iyo xiriir wada shaqayn oo joogta joogto ah islamarkaana loo caawiyo bulshada madaxda wasaaradda oo maanka ku haysa daruufaha amni dhaqaale iyo farsamo waxay dejisay qorshayaal taabo iyo habraacyo bilow ah oo ka tarjumaya baahida taagan tallaabooyinka habboon in la qaado si taxadar ku jiro laguna xisaabtamayo wixii ku habboon karo lana xalinayo sida ugu fudud ugu sahlan oo loo samayn karo yareynta loo samayn karo yareynta khataraha ay keenaan musiibooyinka samaawiga iyo kuwa dadka sameega ahba wasaaraddu waxay go-aansatay in aan marka hore sameyno iskutashi lagu hubinayo kartida iyo aragtida toolmoon oo lagu wajihi karo xaaladaha digniinta hore iyo wacyigelinta bulshada yareynta khataraha diyaargarowga iyo ku ka jawaabista u dhiganta baahida dhabta si rasmi ah looga libkeeno wasaaraddu waxay qayb qaybo bulshada ka mid ah u qabatay tababaro iyo aqoon kororsi la xiriiro ka qayb qaadashada howlaha kor ku xusan sidaad la socotaan toddobadii bishii sideedaad labada kun labaatan iyo kowga wasaaraddu waxay magacaawday guddiga diyaargarowga iyo ka jawaabista masiibooyinka oo ka kooban koob iyo toban xubnood xubnahaas oo ka kala yimid laamaha dowladda bulshada bulshada iyo quburo farsamo farsamo si ay u kabaan howlaha wasaaraddu u qorshaysan insha allah